waxaan la kulannay ciidanka qaybta booliiska galbeed oo ku soo qabtay labadan wiilo halkan taagan xasan cabdi iyo mawliid toorreydaaya bastooladdaas saacadda sida hadda ay tahay waxaa waaye lix saac iyo bar waa la dareemi karaa qof kasta xilligaas laba ninoo dhallinyaraah oo alaabtaas wadata ka hor dhici maayo waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya xigeenka u jeediyo ammaan taliska qaybta booliiska galbeed oo uu hadda igala joogo taliyaha qaybta waajibaadkooda qaran oo ay guteen waayo annaga waxaana la raaciyey inaan ummadda soomaaliyeed u qadmayno amnigooda ka shaqayno habeeniyo maalin u soo jeedno taasna waxaa waaye waxaa markhaati kakaxaya midhodhalkeedii saacadda aan taagannahay iyo qalabkaas lagu soo qabtay labadan wiiloo dhallinyarada ah eedaysanayaasha baaristiia hadda muxuu ahay bilaaban doonta haddii rabbiga awoodda la ogolaado anoon ka hor dhicinna baarista natiijadeeda ayaan haddii allah idmo wixii ka soo baxa idiin soo gudbi doonnaa waana mahadsantiin